bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadi hadalsan muqdisho kusoo dhawaada warka subax qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka galmudug yofti uu hogaaminayo oo gaaray magaalada camaara ee koonfurta gobolka mudug xaflada lagu xaflad xaflad tababar loogu dirayay howlwadeeno ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho lagu qabtay gudoomiyaha kolaha ama gudoomiyaha gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho oo kormeer ku degay daliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya oo magacaabay guddiga tartanka adeega xajka gudoomiyaha kolaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo magaalada rooma kulan kula qaatay dhigiisa dalka dalyaaniga wararka dibadda warkeena subaxaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalka griinka oo ka digay qulqul muhaajiriin oo ka dhasha dagaalka ka socda israa'iil oo u dhexeeya xamaas iyo dalka israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wacan oo wanaagsan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay koow iyo tobanka bisha oktoobar sanada laba kun saddex labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana saaxiib yaal u diyaargarooba iyagiyo faahfaahsan aynu ku bilaabnay madaxweynaha maamulka galmudug yofti uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada camaarah ee koonfurta gobolka mudug madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi gaari qorqoor yoofti uu hogaaminayo ayaa gabaldhicii shalay waxay gaareen magaalada camaara ee gobolka mudug oo dhowaan lagu xoreeyey dagaalamayaasha al-shabaab halkaasna waxaa ka socda abaabul xoog leh madaxweyne qorqoor waxaa safarkaasi ku welinayay wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya wasiir alcadaala sanatar siciid siyaad iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale wafdiga waxaa wehlinayay wafdigan waxaa weliyey ciidamo xoog leh oo dowladda federaalka ay ku biirisay dagaalka al-shabaab ee ka socda koonfurta gobolka mudug ciidankaasi ayaana maalmo ka hor waxay ka amabaxeen magaalada caasimadda muqdisho waxaana safar dhulka ay ku dageen deegaanka camaara oo halkaasi ay xalay ay ku oydeen madaxweyne qorqor waxaa camaara madaxweyne qorqor oo warbaahinta camaara kula hadlay ayaa halkaasi kaga dhawaaqay inay dardargeliyaan dagaalka lagula jiro al-shabaab isagoo dadka deegaankaasi ku ammaanay sida ay ugu diyaarsan yihiin dagaalka socda sidoo kale madaxweynaha galmudug ayaa dadka reer camaara ku ammaanay siday u garab istaageen ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ee ka xoreeyey dagaalmayaasha al-shabaab
reer camaara ee qiimaha badan culimaaudiinka odayaasha dhaqanka dhallinyarada gabdhaha dhammaan qaybaha kala duwana reer camaara waxaan idin salaamaynaa salaamta ugu qiimo badan salaam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu reer camaara iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo shacabka hubka qaatay ee mujaahidiinta ah marka hore waxaan idiin wadnaa salaan qiimo badan hambalyo iyo bogaadin waxaan leenahay waxaad tihiin dad reer galmudug iyo soomaaliba qaali ku ah haddaad tihiin ciidamada qaybahooda kala duwana ka howlgalay halkan ama deegaanada khawaarijta looga guulaha waaweyn looga gaaray iyo shacabkii taageeray intii hubka qaadatay ee mujaahidiinta ahayd runtii waxaan idiin sheegaynaa inaad soomaali oo dhan maanta u tihiin tusaale inaad tihiin geesiyaal dhiiggooda iyo naftooda u huray xoraynta dalka adinkoon kala harsanayn waxaan rabaa halkaan inaan marka kale labaad idiin soo gudbiyo hambalyo iyo bogaadin aan idinkaga wado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guulaha aad gaarteen khawaarijta sidaa u wajahdeen meelay soomaali joogtada madaxdeeda iyo soomaali weynba waa idiin hambalyeynaysaa waana idin bogaadinaysaa waxaan leenahay dhammaan ciidamadii qaybahooda kala duwanaa ciidamada qaranka ciidamada galmudug shacabkii hubka qaatay mujaahidiinta ahaa dhiiggiinaad gobonnimo ku waraabayseen dalkina ku xorayseen inta dhimana waa ku xoreynaysiin mar kale waxaan leenahay intii ku shahiidana shahaadada alla u aqbalo meel wanaagsan bay ku baxeen cidna ma noolaateen inta noolna waxaan laga rabaa inaan xaqiijinno jidkii ay ku baxeen oo aan guusha xaqiijinno oo khawaarijta dhibkooda iyo fidnadooda iyo dhibaatadooda aan iska dulqaadno walaalayaal waxaad og tihiin maalmo ka hor khawaariju waana soo weerareen iyagoo isku dayaya inay ama dib noo celiyaan ama naga weeciyaan waddada aan ku soconno ilaahay fadligiis meeshay u soo weerareen maantay afartan kilomitir ayaan u soo jirnaa intaasna waa la soo xoreeyey jawaabtay mudnaayeenna waa heleen geesiyaasha ka howlgalay iyo shacabkooda sharafta badan oo iskaashanaya ayaana guushaas soo hooyey waxaan rabaa in halkan khawaarijta farriin uga diro maalintii aadna soo weerareen waxay waxaad raadinayseen oo ma'amraddiinna xun iyo dhaqankiinna xun aad ku raadinayseen inaad dib noo celisaan maantana waxaan joognaa meesha aan sheegnay waxaan ka gee waxaan ka dhii ka geesiyoonnahay oo ka firfircoonnahay oon ka dhiirannahay maanta maalintii hore dibna nooma celi kartaan waddada aan ku soconnana nagama leexi kartaan waxaan joogay laas gacmay maanta waxaan joogaa camaara waa ikan ilaahay fadligiis waxaana leenahay khawaarijey wakhtigiinni waa soo dhammaaday dagaal xaqdarro ah oo weliba aad fuliya ku tihiin oo idnaan wax faysgarayn karin baa ku jirteen dagaalkiinuna wuxuu ahaa magri xunaad soo maleegtaan iyo dhagaraad soo maleegtaan ayadana waa la waa laga dhaqmay waana la waa laydinku bartay waana midda maanta laydin daba joogo goobtaad joogtaan iyo geedkaad gashaanba waa idinkugu soo galaynaa labayna mid noqonaysaa inaad geeri dhedhamisaan iyo inaad dulliga iyo dulmiga iyo xaaraanta ka baxdaan oo ood kala carartaan intaas waxaan leeyahay khawaarijta waxaan rabaa halkaan sidoo kale dadka reer galmudug iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan baaq uga diro walaalayaal meel soomaaliya joogtaba yaan la diriraynaa waxa aan la diriraynaa maxay yihiin waxaan la diriraynaa waa khawaarijtii bishaan oo kale kun qof oo abriye ah ku dishay xamar soobe dagaal haddii loo dhibanayo kuwaasa badbaadi lahaa hadday caaqibo wax yar samaynayaanna dadkaasay ka xishoo lahaayeen oo iska day lahaayeen dhiiggooda aan waxba uga barnaanayn war waxaas kun qof nagama dhimateen nagamana dhimanayso dagaalka khawaarijta aan kuga jirno soomaaliday meel aan joognaba yaan maalinba gobol iyo deegaan gaara iyo isteed gaara iyo meel gaara la fiirine hal mar aan u soo jeesanno waxba nagu qaadan mayaan waana gabaabsi waa dhammaadeen waxa dambeeya aan isdaba dhigno dadka aan la dirayna waa dadkaas sidaas damiir ka ah sidaas diin ka ah sidaas dadnimo ka ah oo lunsan sidaa darteed war waxayna soo gaarsiiyeen haddana nama gaarsiin karaan xataa in yaro ka mid a namana gaarsiin doonaane aan hal maalin ama hal wakti ama hal ku talagal aan samayno wada diyaargarowno aanan iska dulqaadno khawaarijta habowsan intaasna waxaan rabaa inaan soomaali baaq ku diro mar kale waxaan rabaa inaan idhaahdo ciidamadii geesiyaasha ahaa ee ciidamada qalabka sida labada qaybada kala duwan labada heer dowladeed iyo shacabkii hubka qaatay mujaahidiinta ah dhammaantiin walaalayaal hambal yaanu leenaha dadkeenna mujaahidiintanadu waay waxa weye waa looma horaan u sheegay dadka dadka deegaanadan degan kii ka shahiidana waa ku kalsoon yihiin kan dambana waa gaarayaan guusha marka ayaga looma baroortee waa loo araa looma ooyo sida maalintii laasgacamay looga aaray wixii xumaa ay makrigoodii xumaa ay isku dayeen ee maantay aan annaguna aan sheegnay maalintii aan nidhi waxa aad nagu aad samayseen haba yaraatee waxay na gelimayso oo embin ah waxay na gelinaysaa bal inaan dheerayno insha allah waana dheerayna sidaa darteed waxaan leeyahay geesiyaashii mujaahidiintiiyo dhiiggiinna iyo geesinimadiinna iyo waxgalnimadiinna aad ku sharafteen soomaali iyo reer galmudugba ee allah idin sharfo mar kale inta dhimanna annagoo gacmahaas haysanna waa gaaraynaa guusha aan dhammaystirno haddii ilaah yidhaahdo maanta xorriyadda iyo damaashaadka iyo farxadda maalma ka hor deegaanadaani ma haysan waxaan soo marnay degmada bacadweyne waxaan nihi degmada eh, camaara labadaba maanta waxaa ka socda damaashaad iyo farxad iyo raynrayn hal qof oo soo bixi karay ama xorriyaddiisa muuji karay ama xorriyad haystana ma jirin maalma ka hor sidaasoo kalena dad baa maanta weli u dulaysan ka dulqaado soomaali adinka iyo inta lamidka ay sugaysaa waxaan soo rajaynaynaa guul bara-
dhinaca kale haddii aan eegno xaflad tababar loogu diray howlwadeeno ka tirsan xuk- wasaaradda ri- araade dhinaca kale haddii aan eegno xaflad tababar loogu diray howlwadeeno ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warkan ugu dheereynayo wariyaheena cabdixiid cabdulaahi daahir
safiirka shiinaha u fadhiya soomaaliya iyo mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda la taliyayaal iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu sagootinayay dhallinyaro ka kala yimid waaxyaha wasaaradda gaadiidka oo tababar ugu ambabaxayo waddanka shiinaha kaas oo lagu qabtay magaalada muqdisho agaasimaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya bashiir macalim oo hadallo u badan dardaaran ka jeediyey munaasabadda macsalaameynta iyo sagootinta ayaa u soo jeediyey howlwadeennada helay fursaddan in ay khibrad ka helaan si ay u horumariyaan shaqadooda iyo dalkooda si ay wax ugu soo kordhiyaan dowladda china oo ambasadoorkeeda ugu horeeya waa ugu mahadcelinaynaa fursaddan qaaliga ah ay idin siiyeen idinkana waxaa idinka rajaynaynaa in aad ka faa'iideysan doontaan tababarkaas hadduu ilaah yidhaahdo inaad ka faa'iideysan doontaan runtii mudan wasiir dhallinyaradan oo la soo xulay oo loo xula tababarka waa dhallinyaro ka kala yimid waaxyaha wasaaradda gaar ahaan qaybta transport ee ka yimid oo loo tababaraayo shaqooyinkooda waxa quseeyo si ay dalkooda iyo dadkooda ay u hormariyaan ayaa loo tababarayaa maanta tababarkaasay u socdaan dhowr iyo labaatan cisho waaye waxaan idinka rabnaa waqtiga loogu talagalay tababarka inaad xaadirtaan waqtiga loogu talagalay tababarka markuu dhammaado inaad ka baxdaan xiisadda inta lagu jiro ixtiraam inaad samaysaan waxyaabaha laidinsoo tusinayo ee meelaha laidiin geenayo dalxiis ma ahan ee inaad barataan ood soo aragtaan baratical sida caalamka u shaqeeyo waaye waxaan rabnaa inaad wax soo kordhisaan waxaan rabnaa walaalayaalow soomaaliya inay yeelato wadooyin waaweyn oo hayweeye ah inay yeelato soomaaliya inay yeelato buundooyin waaweyn oo ilaa iyo isku xiraya maxaa la yihahdaa wadamada kale ee deriska nala ah soomaaliya inay yeelato wadada tareenka inay yeelato waxyaabaha annaga aan haminayno oo haddii aan nahay dhallinyarada soomaaliyeed inaad ka dhabaysaan aan rabnaa aqoontiini tayadiina laydinku xula gabdhaha iyo wiilasha dhammaantiin saas ayaa laydin diraya horta ogaada dalxiis iyo baashaal iyo maxaa la yidhahdaa shiinaan soo baranaa uma socotiin ee waxaa u socotiin inaad wasaaraddii wax kusoo kordhisaan sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya isagoo kula dardaarmay howlwadeennadan in ay tababarka ka faa'iidaystaan waxaan kula dardaarmayaa haddii ilaahay yidhaahdo inaad wax badan ka soo faa'iidi doontaan safarkan aad aadaysaan oo tababarka aad ku soo qaadanaysaan waqti badan ayaa la geliyey qarash badan aa la geliyey isku daya inaad ka faa'iidaysataan waxna maaragta ka dheeftaan een, sida aad u ogaataan ee, waddankiina iyo waddanka aad tababar ka soo qaadanaysaan differentki ka jira Een, experience cusub waaye waxaan hubaa flightki idin sugaayo waa very long flight flight aada u dheer waaye Een, marka haddii ilaa yidhaahdo weatherka waa china waan tegay dhowr jeer waa fiican yahay Een, ma marka uga jira laakiin hadda waxaan qiyaasayaa inuu aada u wanaagsan yahay Een, waxaan idiin rajeynayaa inaad wax barataan wax badan kasoo faa'iidaan adinkoo maaragtay fikradan maanta leedahay fikrad ka duwan adinkoo leh inaad timaadaan aan rajeynaya insha allah Een, marka aad magaalada gashaan niyaaw inaad dhaqaan laga rabaa
safiirka shiinaha u fadhiya soomaaliya ayaa u rajeeyey howlwadeennadan helay fursaddan tababar ee afarta isbuuc in ay ka faa'iidaysan doonaan That's why, as just now I heard, the warm remarks made by the State Minister and Permanent Secretary. I very much agree that this is going to be a very good opportunity
for us to waxaan aad ugu raacsanahay wasiiru dowlaha duulista iyo agaasimaha duulista in ay tani tahay fursad aad u wanaagsan oo noqon doonta mid aad wax badan ka barataan waddanka shiinaha halka xaqiiqdii aan filayo inaad ka faa'iidaysan doontaan wakhtiga tababarka aad ku qaadanaysiin waddanka shiinaha
dhinaca kalena ah haddii aan eegno guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa waxa uu kormeer ku degay xarunta daliska ciidamada ilaalinta deegaanka xamar waxaana uu gudoomiyaha golaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale uu ujeediyey ciidamadaasi halkaasi ku sugan warbixin ku aadan sida ay tahay inay ugu adeegaan ciidamada ama inay u ilaaliyaan deegaanka xamar gudoomiyaha duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaana warbixin sidoo kale ka dhageystay daryaha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar gaashaanle sare maxamed carabow cali iyo daryaha howlgelinta ciidanka ilaalinta deegaanka xamar gaashaanle sharmaarke cadow duur yare iyagoona duqa muqdisho ku wareejiyey kalka cutubyada cusub ee dhowaan kusoo biiray ciidanka ilaalinta deegaanka xamar gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa ciidamada kula dardaarmay ama ciidamada waxa uu kula dardaarmay qeybaha kala gadisan ee ciidanka ilaalinta deegaanka xamar iyo saraakiishooda in ay dardargeliyaan shaqooyinka dowladda hoose ee xamar oo ay ugu horeyso daqli ururinta nadaafada iyo bilix soo celinta caasimada ilaalinta anshaxa iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah ilaalinta deegaanka xamar marka hore waan ku faraxsannahay galabta oo tobankii bisha tobanaad ah laba kun saddex iyo labaatankii oo ka soo wareegtay muddo hal sano ah xilligii aniga laysoo magacaabay xilligaasi maalmo kadib halkan ayaa ciidanka safnigugu soo geliyey oo aan kula kulnay ciidamada ilaalada deegaanka taas ayaa waxay ka dhalatay inaan bal dhanka kale dhallinyarada xaggooda inaan aadno oo ciidan cusub oo asluub leh anshax leh akhlaaq leh inaan ku soo biirinno ciidamada ilaalada deegaanka taasoo ilaahay noo suuro geliyey galabta inaan hadda istar taagannahay guul iyo farxad ayay noo tahay intaas kadib waxaan hubaa in wax laga dareemi doono isbeddel iyo nolol magaalada muqdisho haddii aad mar dhallinyaro tababaran oo qawaaniintii ciidamada ilaalada deegaanka tababarkii ciidanka haysto haddii lagu howlgeliyo magaalada muqdisho waxaan rajaynayaa in isbeddel muuqdo ay dadku u aayaan inuu imaan doono waxaan rabnaa inaan ka weecanno waddooyin badan oo qalqalloocan ama qalqallooc ku jira inaan ka weecanno oo aan waddada toosan aan marno ilaahi subxaanahu wa tacaala asigoo waddooyinka ka hadlaaya midna wuxuu ku sheegay mustaqiim midna wuxuu ku sheegay qalqallooc wuxuu leeya ilaahay wa anna haadaa siraaطii mustaqiiman jidkayga waa toosan yaheyba ka tegidu raaca walaa tattabiqu subula kuwa qalqalloocan ha raacinayey rasuulka ilaahi subxaanahu wa tacaala waddada toosan waa towxiidka waa cibaadada waa anshaxa waa asluubta waa akhlaaqda wanaagsan waddada qalloocanna waa inta ka soo harta waxaan rajaynaa marka dadku beriyaa hore markay cusub yihiin weji iyo qaab ayay la yimaadaan markay muddo joogaanna waxaad mooddaa inay xoogaa sigaxinayaan ay xoogaa marba luuq ay gelayaan waxaan rabnaa
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii ama guud ahaan dhegeystayaal warkii duur aad kala socoteen raada dalsan muqdisho maanta wanaag intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel